Wasiirka Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay arrinta la xiriirta ganacsatada dalka ku sugan ee sida xad dhaafka ah isu dhoofinaya khudaarta dalka gudihiisa laga beero taasoo saameyn weyn ku yeelanaysa beeraleyda Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa sheegay in wasaaraddu ay si dhow ula socoto xaaladda suuqyada khudaarta ee dalka isagoo tilmaamay in kororka khudaarta laga keeno dibadda ay keentay hoos u dhac ku yimid qiimaha khudaarta maxalliga ah taasoo dhaawac ku ah dhaqaalaha beeraleyda iyo dadaalada lagu horumarinayo wax soo saarka gudaha. Wasiirka ayaa xusay in wasaaradda beeraha ay la imaan doonto siyaasado iyo xeerar lagu xakameynayo soo dejinta khudaarta xilliyada wax soo saarka gudaha sarreeyo si loo dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha iyo isku filnaanta dalka ee dhinaca cunnada. Haddaba waa kan wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo arrintaasi ka hadlaya isagoo ganacsatada u diray digniin.
bismillaahi raxmaani raxiim maanta aniga iyo wasiirka ganacsiga wasiir maxamuud waxaanu tagnay kastamka aerobotka caalamiga ah ee muqdisho adaacadda international airport ayaanu tagnay nakoo u kuurgelaynay alaabooyinka halkaa ka soo dega gaar ahaan waxyaalaha beeraha kasoo go-ay khudradda halkaa kasoo ka soo degta waxaanu ku aragnay sida aad arkaysaan khudrad aad u fara badan oo aad u badan oo ka soo degtay halkan oo badankeedu u badan tahay waxyaalo soomaalidu ay qani ku tahay ama ay soo saari karto beeraleyda soomaaliyeed ay doonayaan inay ay soo saaraan oo suuq u helaan nasiib daro shirkadahan diyaaradaha ka yimaada dalalka dibadda waxay si sharci daro ah oo aanay liisan u haysan ganacsato aan sharci u haysan inay soo dhoofiyaan khudaar halkan keenayaan khudaar badan oo sharci daro ah khudaartaa badankeedu waxay suuqa ku gashaa marka hore xalaaneba ha gasho laakiin suuqa waxay ku gashaa cashuur dhaaf ayay ku gashaa qiimo aad u jaban diyaaradaha soo qaaday khudaartan oo sidaa aan sheegay aan u sharciyaysan tahay inay soo qaadaan rakaab ee aanay soo qaadin khudaar ganacsato aan shati imbortia u haysan inay dalkan soo geliyaan khudaar ayaa khudaartan keena waxaynay suuqa ku gashaa cashuur dhaaf iyadoon wax cashuura laga qaadin taasoo keenaysa inay suuqa u soo baxdo oo curyaamiso wax soo saarkii dalka ay curyaamiso sidaad la socotaan waxaynu beri iyo saa dambe halkan ku leenahay shirka maalgashiga beeraha iyo cuntada kaas awgii ayaanu kormeer u nimid halkan maanta anigiiyo wasiirku aanuga dan leenahay inaan waxyaalaha sharci darrada ah joojino diyaaradahaas lagama helayo hadday hadda la yidhaahdo khudaarta baydhabo taala soo qaada khudaarta beledweyne taala soo qaada lagama helayo